halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxayn sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaannu bartamaha kaga jiraa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaana horay aannu idinku sii wadaynaa cutubkii koowaad ee aannu idiin bilownay waa warqaddii rasuul boolos u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee timoteus ahaaye markii noogu dambaysay waxa ay inoo joogtay in timoteus aabbihiis uu gariig ahaa welibana waxaannu soo baranay in hooyadii iyo ayaydiiba ay masiixiyiin ahaayeen ka hor intaanu isagu masiixi noqonin welibana timoteus hooyadii waxay ahayd yuhuudiyad wuxuu ku noolaa lustara halkaasoo bawlos lagu dhagxiyey waxaa kaloo aan dareensanahay in bawlos dhimashadii uu ka sare kacay markii ay ku dhagxiyeen qolyaha ka soo horjeeda masiixinimada lustara waxaana ugu wacnaa sida abaarta ah hadalkii dhex maray labadooda maadaama uu ahaa nin dhallinyaro ah ayaa waxaa suuragal ah inaanu jeclaysanin wixii rasuul bawlos kala hadlay waxaana suuragal ah in markii bawlos la hadlay isaga uu ku qancay dabadeetana uu bilaabay inuu kala hadlo wax ku saabsan masiixa wixii intaa ka dambeeyey waxa uu noqday nin aad iyo aad ugu kulul dariiqada masiixnimada oo waxa uu raacay bawlos timoteus waxa uu ahaa nin lahaa magac wanaagsan oo waxyaabo isaga ku saabsan ayaa waxa ay weliba ku qoran yihiin kitaabka axdiga cusub oo haddii markaa aan eegnana kutubta qaar ee uu ku qoran yahay ayaannu la soo kala baxaynaa kitaabka falimaha rasuullada cutubka lix iyo tobnaad aayadaha laba ilaa shan baalka laba boqol sagaal iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan isagana walaalihii lustara iyo ikonyon joogay baa u marag furay bawlos waxa uu doonayey inuu isagu raaco markaasuu waday oo guday yuhuudda meelaha joogtay darteed maxaa yeelay kulligood way wada ogaayeen in aabbihii uu giriig ahaa oo intay magaalooyinka dhex marayeen waxa ay u dhiibeen amaradii rasuulladii iyo waayeelladii yeruusaalem joogay soo amreen inay dhowraan haddaba kiniisadihii iimaankay ku xoogoobeen oo maalin kastaba tiradoodu way kordhaysay maadaama uu timoteyos la shaqayn jiray bawlos ayaa bawlos aada u jeclaystay timoteyos oo kalsooni weyn buu ku qabay maxaa wacay kuwii kale ee kiniisadda joogay ayaa qaar ay khiyaaneeyeen oo waxay ahaayeen walaalo iska dhigaya niman daacaba habase yeeshee waxay ahaayeen khaa'imeen haddaba way wanaagsan tahay inta lagu jiro adeegidda ilaa in lalahaado qof kalsooni weyn lagu qabo waxaa jira haddaba kuwo badan oo ka mid a jameecooyinka masiixa ahaa ee xilligiisa ee aanu bawlos ku kalsoonaan karin bawlos waxa uu lahaa rag uu weliba isku hadlayn karo waxaana ka mid ahaa timoteyos mar kale ayaa rasuul bawlos oo ka hadlaya wacdiyahan dhalinta yar ee timoteyes ah dabeecadihiisa waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii rasuul bawlos u qoray dadka reer filiboy cutubka labaad aayadaha sagaal iyo toban ilaa saddex iyo labaatan baalka saddex boqol toddobiyo afartan ee axdiga cusub sida tan laakiinse waxaan rabbi ciise ka rajaynayaa inaan dhowaan idiin soo diro timoteyos si aan aniguna ugu farxo markii aan xaaladdiinna ogaado waayo ma aan hayo nin isaga la mida oo xaaladdiinna si dhab ah uga welwelaya waayo iyagu waxa ay kulligood doonayaan waxyaalahooda mana ahan waxyaalaha ciise mase ah laakiinse idinku waa taqaanaan xaqiiqadiisa in sida ilmo aabbihii ugu adeego uu isagu iigula adeegay xagga injiilka wuxuu leeyahay bawlos inkastoo aanay ka muuqanin nuqliga soomaaliga ah timoteyos oo ah wiilkayga xagga rumaysadka waxaana taasi ay u dhigmaysaa sida inuu leeyahay timoteyos oo ah wiilkayga dhabta ah xagga ruuxa amase wuxuu uga gol leeyahay in timoteyos yahay inkastoo aanu bawlos dhalin xagga jirka haddana wuxuu u adeegayey isaga sida wiilku aabbihii ugu adeego oo kale bawlos buu ahaa haddaba kii timoteyo sayidka u keenay oo aad bay isugu dhowaayeen bawlos iyo timoteyos wuxuu haddaba leeyahay haddaan ku soo noqonno casharkeenna sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos aayadda labaad ee cutubka koowaad baalka saddex boqol shan iyo afartan sida tan waxaan warqaddan u qorayaa timoteyos oo xagga iimaanka ku ah wiilkayga runta ah nimco iyo naxariis iyo nabadu ha kaaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo rabbigan ciise masiix markii aad ka baaraan degto aayaddan waxa ay kuula muuqanaysaa sida in bawlos isticmaalay horudhac la mida kuwii waraaqihii hore ee aynu soo barannay haddaba taas waa dhab oo bawlos waxa uu haatan isticmaalay saddexdan eray ee ah naxariis nimco iyo nabad laakiin waraaqadihiisii hore laguma arko isagu oo isticmaalaya ereyga naxariis naxariista waxaa lagu isticmaalaa kitaabka axdigii hore waxaana ay ka macno tahay ereyga nimco waa kitaabka axdigii hore kan dadka alla baryo loogu dhigi jiray quduus iyo xaq waxa ay quduus ku noqon jireen allabaryada carshiga ama kursiga ilaahna waxa uu ahaa kursiga naxariista ee ooli jiray halka loo yaqaano quduuska quduusyada ee ka midka ah macbudkii ay reer binu israa'iil ilaah ku caabudi jireen haddaba aniga iyo adiga ilaah uguma soo dhowaan karno si xadi a haddii kalese waa layna eedaynayaa waayo inagu xaqnimo teenna ah ma lihin waxaan ilaah ka doonayaa waa hal shay waana naxariista ilaah inta isaga uu abuuray oo dhan waxa uu siiyey naxariis wuxuu leeyahay ama uu haystaa ama isaga ka buuxa naxariis innaguna waynu u baahannahay naxariista aan dhammaanaya ilaah inkastoo ilaah naxariis hodan ka yahay haddana wuxuu innaga inagu badbaadiyey nimcadiisa ilaah waa naxariis badan yahay oo weliba dembiilayaasha oo dhanna wuu u naxariistaa inkastoo weliba ay ka jeestaan dariiqiisa weli wuxuu dunida u soo diraa roob oo wuxuu u da'aa roobku kuwa xaqa ah iyo weliba kuwa aan xaqa ahayn welibana uma naxariisto oo keliya kuwa isaga jecel ee raacsan mararka qaarkood waxa ay kula noqonaysaa kuwa aan ilaah garanaynin inay helayaan wax waliba ee ay dunidan uga baahan yihiin waxaana kuu soo baxaya markii aad hareerahaaga eegto in ilaah u naxariisto kan miskiinka ah iyo weliba kan xaqa ah iyo kan munaafaqa ah haddaba hadallada sida jacayl naxariis iyo nimco waa sida saddexley isku xidhan jacaylku waxa uu ku jiraa ilaah oo ilaah waxa uu leeyahay jacayl oo jacayl baa ka buuxa intaanu isticmaalin naxariista iyo weliba nimcada jacaylka ayaa saddexdaa ugu horeeya ilaah waa jacayl oo dabiicaddiisuna waa jacayl oo jacayl baa lagu sifeeyaa naxariista ilaah bay ka timaadaa waana tan qofka dembiilaha ah uu helayo nimcadana isagay ka timaadaa wuxuuna ilaah ku bixiyaa nimcada kharash la'aan si uu u badbaadiyo dadka waxaana taasu ay kaafiyaysaa quduusnimadiisa maadaama ilaah uu naxariis badan yahay qofka dembiilaha ah wuu u iman karaa wuxuuna dembiilihii ku badbaadayaa nimcada ilaah marka waxaa lagaa doonayaa adiga inaad samayso ma lahan waxaa badbaadada ku qaadanaysaa kharash la'aan waayo waxaa xaqnimadeenna lagu sifeeyaa markii ay ilaah hortii tagto sida calal wasakh ah oo kale waxaa haddaba warqaddan ku qoran sharaxaado aan laga helaynin waraaqihii hore aannu u soo barannay sida kuwii reer korintos tii reer galatiya tii reer efesos tii reer filiboy tii reer kolosai iyo kuwii uu u qoray reer tesaloniga haddaba dhegaystayaal haddii aad jeclaan lahaydeen inaad noqotaan timoteyos oo kale oo aad aad ugu soo dhowaataan rasuul boolos oo aad la safartaan ayaa waxaa iminka inala jooga ruuxa ilaah oo inala hadlaya inta aynu ku jirno warqaddan rasuul boolos u qoray timoteyos inkastoo warqaddii rasuul boolos u qoray timoteyos ay tahay warqad shakhsi loo qoray haddana waa mid looga hadlayo xaaladda kiniisadaha caadiga ah oo ah xubnaha kiniisadda oo waxaa kiniisaddu ay isku bayaaminaysaa beesha ay dhex joogto waxaa markaa loo baahan yahay dhegaystayaal in wadaadka laga dhex arko ama uu ka dhex muuqdo kiniisadda oo weliba xubnahana waa in ay ku suntan yihiin kiniisadda wuxuu leeyahay haddaan aayaddii labaad ku noqonno ilaaha aabbaheenna ah waxa taasu ay u muuqataa in ilaah uu yahay rasuul boolos aabbihii welibana waa timoteyos aabbihiis oo waa aabbaha adiga ina dhegaysanaya haddii aad masiixi tahay oo weliba aad aqbashay ciise masiix isagu waa aabbahay waayo waxaan qaabilay anigu masiixa oo waxaan qayb ka noqday qoyska ilaah war maxay ahmid ballaaran tahay intaa maanka lagu haysto wax kastooo markaa kiniisadda caadiga ahi ay samaynayso waa in lagu sameeyaa magaca iyo weliba amarka masiixa masiixu waa madaxa kiniisadda waana rabbiga sid ciise masiix waxa uu leeyahay waxaad igu tidhaahdaan rabbiyow rabbiyow haddana ma samaysaan waxyaabaha aan idinku idhaahdo sameeya oo welibana ima addeecdaan haddaba miyaa qaarkeen ay sidaa yihiin oo ay leeyihiin mararka qaar rabbiyow rabbiyow waa markii ay dhibaato qabsatee mararka kalena ayan raacaynin wixii uu u sheego haddaba haddii dhibaatada caynkaas oo kale ah ay ku haysato waa inaad wixii maanta ka bilowda aad raacdo amarada ciise masiix maxaa ka mid ah qaynuunadiisa waxaa ka mid a marka uu masiixiyiinta ku leeyahay waa inaad isjeclaataan sidaan idiin jeclaaday waxaa kaloo ka mid a marka uu leeyahay ninkii dembi sameeya waa addoonka dembiga haddaan intaa ku soo ekeyno maadadii hore ee ku saabsanayd horudhaca cutubkan koowaad ayaan iminkeyna eegaynaa dhegaystayaal maadada kale ee ah digniinta laga bixinayo waxbaridda khaldan waannu horey idiinku soo sheegnay haddaba dhegaystayaal in warqaddan ay khusayso ashahaadada ama rumaysadka kiniisadda oo qeexan iyo sida kiniisadda caadiga ahi ay u dhaqmayso ashahaadada ama qeexitaanka rumaysadkaaga waa inuu hagaagsan yahay ka hor intaadan hagaajinin socodkaaga markaa suuragal maahan in aad waxyaabo khaldan aaminsan tahay oo dabeetana ficiladaadu hagaagaan haddii aadan ilaah waxba ka garanaynin oo aadan akhriyin wax ku saabsan injiilada suuragal maahan in lagugu arko nolol masiixinimo marka hore waa in aad barataa kitaabka dabadeetana waxaa soo raacaya ku dhaqankiisa habase yeeshee weliba taasu kama dhigna inaadan masiixi noqon karin waxaad masiixi noqon karaysaa adigoo aan innaba waxba ka garanaynin kitaabka markii aad maqasho waxyaabaha waaweyn ee masiixu sameeyey oo qof uu kaala hadlo laakiin waxaa lagaa doonayaa inaad wax badan ka baratid waxa kitaabka uu ku farayo intaadan ku dhaqmin waxaad isweydiinaysaa muxuu ka leeyahay guurka muxuu ka leeyahay sadaqada muxuu ka leeyahay quduusnimada muxuu ka leeyahay kitaabka ahdiga cusubi xaqnimada muxuu weliba ka leeyahay cadaaladda oo muxuu ka leeyahay furashada welibana muxuu ka leeyahay badbaadada markii waxyaabahaasi oo dhan aad barato ayaad noqon karaysaa masiixi buuxa markii aad wax badan ka ogaato kitaabka waxaa kuu fududaanaya inaad ku dhaqanto inkastoo camalkaaga aadan ku badbaadaynin laakiin lagugu aqbalayo nimcada ilaah inagu siiyey rumaysadka masiixa haddaan markaa iminka horay idiinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ee warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteos ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayadda saddexaad waxaa noqona sida tan sidaan ugu waaniyey markaan masedoniya tegayey ayaan haatanna kugu waaninayaa inaad efesos sii joogtid oo aad kuwa ku amartid inayan cilmi kale dadka barin waa rasuul bawlos ku leeyahay timoteos waxaan kugu waaninayaa inaad efesos sii joogtid oo aad kuwa ku amartid inayan cilmi kale dadka barin marka dhanka kale laga eego waxaa lagaa doonayaa inayan dadka waxbarid ka duwan tan bawlos beriyey iyaga aanay la imanin markii bawlos la hadlayey reer galatiya waxa uu kala hadlayey inaanu jirin injiil kale kan ciise masiix mooyaane culimmadii yuhuudda ahayd ee joogtay galatiya ayaa waxa ay dadka bareen injiil kale laakiin bawlos waxa uu leeyahay ma jiro injiil aan ahayn kan ciise masiix waxaa markaa jira hal injiil iyo weliba waxbarid qura waxbariddana waxaa loola jeedaa tan kiniisadda markii ay bartaan injiilka ay ku dhaqmayaan waxaa wax la yska weydiinayaa haddaba waxbaridda ay ku dhaqmayso kiniisadda caadiga ah waxbaridduna waa in ay ka duwanaan injiilka masiixa waxyaabaha aynu ka baranayno ma ahan inaan ku darno shuruuc aan qiimi lahayn oo innaga aynu la nimi oo aan ku baraxno runta rabbaaniga ah ee rasuullada laynoogu soo dhiibay haddaba waxaa jira afar waxyaabood oo lagu garanayo kiniisadda waxbaridda rasuullada wehelnimada kiniisadda tukasho iyo in kiniisaddu wadaagto cashada rabbiga waa afartaa waxyaabood haddaan idinkugu celiyo kow waxbaridda rasuullada waa inay ku dhaqmaan wax kasta ee rasuulladu ay kula hadleen sida inoogu qoran kitaabka ahdiga cusub labo wehelnimada kiniisadda in kiniisaddu ay maalin kulanto oo kiniisaduhuna waxay alaaba kulmaan maalinta axadda tukasho waa in waa in kiniisaddu ay isugu timaaddo tukasho afar iyo in kiniisaddu ay wadaagto cashada rabbiga sida ku qoran injiilada waa cashadii u dambeysay ee sayidka e haddaba afartaasi waxyaabood astaan bay u noqonayaan kiniisadda oo kiniisaddana noqon mayso mid lagu tilmaami karo tan ciise masiix haddii waxbariddeeda aanay ku salaysnayn waxyaalihii rasuulladu ina bareen ee kitaabka inoogu qoran waxaan rumaysanahay in turjumaadaha kala duwan ee qorniinka ay keeneen inaan ku kala tagno ama aynu isku khilaafno qodobo la xidhiira waxbaridda haddaba inkastoo lagu kala duwan yahay aadhaahda iyo fikradaha qaar haddana waa inaynu ku dheganaanno waxbaridda rasuullada haddaan idinku celiyo afarta qodob ee aasaaska u ah wehelnimada ama kiniisadda waxaa weeye kow waxbaridda rasuullada labo isku ururkeenna ama jameecaysiga masiixiyiinta saddex tukasho afar kibista jejebinteeda maalinta aynu wada xusuusanayno cashada ugu dambaysa ee sayidkeenna ee loo yaqaano cashadii sayidka rasuulladu waxa ay dadka bareen hadalladii ilaah iyada oo fariintuna ay u soo marayso ruuxa quduuska ah ee ilaah waxa ay dadka bareen dul ahaan iyo wacyi ahaanba rabbaaninimada xoogga iyo saxiixnimada hadallada ilaah waxay kaloo dadka bareen rabbaaninimada masiixa welibana cutubka ina hor yaalla ayaa rasuul boolos ku leeyahay sida ku qoran aayadda labaad nimco iyo naxariis iyo nabadu ha kaaga yimaadeen ilaaha aabbaha ah iyo rabbigeena ciise masiix wuxuu markaa caddaynayaa rabbaaninimada masiixa wuxuuna masiixa geynayaa booskiisa oo ah gacanta midig ee ilaah oo waxa uu muujinayaa rasuul boolos maadaama masiixu joogo gacanta midig ee ilaah inuu qudhiisuba jaga sare joogo iyo inuu yahay wiilkii ilaahoo leh darajo rabbaaniya iminka waxa uu leeyahay sida ku qoran aayadda saddexaad in aad efesos sii joogtid marka ay sidan tahay boolos waxa uu kaga soo tegay timoteyos deegaanka efesos oo isaguna wuxuu joogaa masedonia efesos waxa ay ahayd magaalo muhiima oo bawlos wakhti badan ayaa uu magaaladaas u huray oo dadkana wax ku baray waxa ay ahayd in timoteyos dadka kiniisadda uu xusuusiyo inayan kuwo kala barin waxbarid aan ahayn tii rasuulka ama rasuullada iyo injiilada haddii waxbaridda kiniisadda ayan ishaysanin noqon mayso kiniisaddu mid xoog leh haddaba micno yeelan mayso inta ay tiro la egyihiin wadaadada waayeelada hogaamiyeyaasha culimmada digriga iyo weliba kuwa dhallaanka wax ku baraya kiniisadda eh marba hadday waxbaridda kiniisadda hagaagsaneen kiniisaddu way soo dhacaysaa waxbaridda kiniisaddu waa in ay ku salaysnaataa tii rasuullada haddaan horay idiinku sii wado haddaba xigashada ama meeriska kitaabka warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteyos ayaannu eegaynaa cutubka koowaad aayaddiisa afraadoo leh ama aynan dhegaysanin sheekooyin iyo abtirsiinyada aan dhammaadka lahayn ee keena su'aalo inta ay hormari lahaayeen ama sare u qaadi lahaayeen talada ilaah oo rumaysadka ku jirta waxyaabaha uu farayo haddaba rasuul boolos wacdiyahan dhalinta yar waxa weeye inuu eego kiniisadda oo ayan maqlin ama u nuglaanin xitaa sheeka xariirada aan macnaha lahayn wuxuu ula jeedaa ama danta rasuulku ay tahay in dadku ayan luminin waxyaabaha wanaagsan ee ay isaga ka barteen ee ku saabsan injiilka badbaadada ee ah inaynu ku badbaadnay dhammaanteen waa masiixiyiinta ee nimcada ilaah haddii dadku taa garto maahan in ay kaga boodaan sheeka xariiro aan meel shisho jirin waa in lagu dhagaa runta injiilada iyo waxbaridda rasuullada laynoogu soo dhiibay waana inaynan ka dooranin masaalo laciifa iyo xeerar aan soconaynin haddaba isla wakhtigaa reer efesos waxa ay lahaayeen diin nooc kale ah oo waxaa ka dhisnaa macbudyo ay leeyihiin hadrians trojanska iyo macbudka di'anada weyn ee reer efesos macbudyadaas oo dhan waxa ay ku yiileen efesos waxna ay ku salaysnaayeen iyaga oo dhan fikradda giriigta iyo weliba fikrado kale oo ay lahaayeen dad reer binu israa'iila oo iminkana waxaa rasuul boolos doonayaa inay isaga tagaan rumaysadyada khaldan haddaba marka boolos leeyahay iska eega sheeka xariirada wuxuu ula jeedaa filosofiyadihii kala duwanaa ee ka jiray dhulka efesos oo ay ugu weyneed tifilo oo isagu ahaa nin xigmad lahaa oo reer binu israa'iil ahaa oo kitaabka axdigii hore dadka u barayay qaab ama nidaam filosofiyadeed wuxuu isku taxluujin jiray inuu dadka u soo bandhigo aragti ku salaysan sheeka xariiro haddaba sheeka xariirada meel waliba ayaa ka jirtaa oo diimaha qaar ayaaba adkaynaya waxaa sheeka xariirada ku qoran tusaalooyin uu samaynayo aasaasaha diinta waxaana dadka raacsan oo dhan lagu khasbayaa inay tallaabooyinkiisa iyo qaabnololiidkiisa lagu daydo ama la raaco waxba qiima ah uma ahan ama uma lahan hadallada qoran ee ilaah oo waxa ay ka jeclaysanayaan inay raacaan oo tallaabo tallaabo noloshooda ugu muujiyaan wixii hogaamiye diimeedkaasu rumaysnaa iyo camalladiisa wax kasta ee kale ee run ah ee dunida ka jira iyaga qiimi uma lahan waxa ay ku leeyihiin kitaabka bilowgii waa qisooyin oo waxay la tahay in kitaabka baibalka dhammaantii wakhtigiisii laga soo gudbay sideeba looga soo gudbayaa wakhtiga kitaabka oo haddana mid kale loola imanayaa haddaanay ka dhignayn in hogaamiye diimeedku uu doonayo inuu isaga magac samaysto oo uu waxyaalihii hore ee ilaa dado si waxyaabaha isaga kansharka lehi ku beeray uu ugu baadiyeeyo dadka oo dhan waxa kale oo bawlos ku leeyahay haatan timoteyos ama abtirsiinyada aan dhammaadka lahayn oo keena su'aalo miyaanay haddaba dadka yagu ku mashquulsanayn had iyo goorba abtir iyo iskala qaybqaybin iyo qabiil waxyaabahaas ayaa timoteyos lagu leeyahay ka istaaji dadka haddii ay doonayaan in ay adduun iyo aakhiraba ku horumaraan maadaama haatan uusan timoteyos inala joogin innaga soomaalida ah ee wacdiyayaasha ah ayaa matalayna timoteyos oo waxaa innaga laynagu siiyey mas-uuliyad iyo amarba inaynu hor istaagno waxyaabaha caynkaas oo kale ah waxa markaa dadku ay iska daynayaan sheeka xariirada iyo abtirsiinyada iyo kan baan ka dhaladsanahay iyo kaas baan ka dhaladsanahay waxa ay adkaynayaan oo xagsanayaan nolosha haatan iyo tan mustaqbalkaba waxaa laga doonayaa in ay wax badan isku mashquuliyaan horumarinta iyo habsami u socodka hadday noqon lahayd dhanka ilaah iyo dhanka dadka ay la nool yihiin waxyaabahaas ayaannu ku adkaynaynaa dadka laakiin ku adkayn mayno qabiilqabiil iskala qaybqaybin musuq maasuq iyo dirir waxaa kaloo rasuul boolos u sheegayaa timoteyos waxyaabaha reer efesos ka socday inaan lagu horumarin karin beesha masiixiyiinta ah ee halkaa deggan bawlos waxa uu ku leeyahay timoteyos haddii ay wadaan sheeka xariiro iyo abtirsiinyo iyo qabiil ama fikrado beena mar waliba waxaa sii liciifaya runtii lagala hadlayey ee ku saabsanayd injiilka masiixa haddaan horay idinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan iminkana eegayaa warqaddii koowaad ee timoteyos cutubka koowaad aayadda shanaad baalka saddex boqol shan iyo lixdan ee axdiga cusub markaasoo u lahaa laakiin amarka dhammaadkiisu waa jacayl ka soo baxa qalbi daahira iyo niyo wanaagsan iyo rumaysad aan laba weji lahayn yomasiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin